waxaa gudaha dalka etoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargaha goostay afduubka loo geysanayo dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada kadibna la helayo meydkooda iyagoo loo dilay qaab fool xun saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in malishiyaadku faan ay afduubteen wiil dhalinyaro ah iyagoona ka afduubtay gobolka oroomiya afduubka kadib waxay ku gowraceen degmo ka tirsan gobolka shaawa ee dalka etoobiya maamulka oroomiya iyo xisbiga mucaaradka o l f ayaa bayaano ay soo saareen waxay si adag u cambaareeyeen afduduubkii dilkan fooshaxun ay malishiyaadka maxaarada u geysteen wiikan dhallinyarada ay ka soo jeeda qowmiyadda oroomiya dalka etoobiya waxaa kusii kordhaya xasuuq iyo isirsifaynta ay isku geysanayaan qowmiyadaha etoobiya si gaar ah kuwa ugu tunka weyn ee maxaarada iyo oromada tan iyo markii abiy axmed ku fariistay kursiga ra-iisul wasaarnimo ee dalka etoobiya ayaa waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidata waxayna hadda malaayiin ruux oo etoobiyaan ay u dhimanayaan gaajo iyo cudurro isbiirsaday maadaama uu waddanku noqday mid dhaqaalahaan u burburay colaaduhun ay halakeeyeen qowmiyadaha kala duwan ee ka soo jeeda dalkan